warar la hubo oo xaqiiq ah mar walba ka dhegayso idaacadda star f m codka gobolka waqooyi bari
bismillahi raxmaan raxiim asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu kulanti wacan dhegeystayaal qodobada wararka dankuga hana waxaa ka mid ah madaxweyne ku-xigeenka dalka oo sheegay in ay diirada saarayaan wanaajinta adeegyada nolosha shacabka quseeya dowladda hoose xamar oo sheegtay in ay wax ka bedeshay waraaqaha sugnaanta iyo dhalashooyinka ee shacabka soomaaliyeed ay xaruntaasi ka qaataan iyo howlgalo al-shabaab ka dhan oo ka dhacay deegaana ka tirsan gobolada hiiraan iyo sidoo kale shabeellada dhexe intaasi waa qaar ka mid a qodobada wararkeega ugu waaweyn waa subaxnimo axada taariikhdana waxa ay ku beegan tahay sagaaliyo tobanka bisha labaad sanadka labada kun iyo saddexiyo labaatanka qodobadaasi aa maqasheen iyo kuwo kaleeto oo faahfaahsan kusoo dhowaada madaxweyne ku-xigeenka dalka ayaa waxa uu sheegay in dowladdu ay diiradda saareyso arrimaha la xiriira waxyaabaha bulshada ay waa waxyaabaha bulshada ay dani ugu jirto amaba waxyaabaha ku saabsan horumarinta bulshada waxaana uu sheegay inay dowladda ka go-an tahay qaadida tallaabadaasi iyadoo oo la kaashanayo hay-adaha kala duwan ku-xigeenka madaxweynaha dalka irkaati kashawa ayaa tilmaamay dowladda talada haysa ay waxa ugu muhiimsan ay diiradda saareyso tahay in la wanaajiyo nolosha bulshada hoosta ka xariiqeyneynan marnaba caqabada ku noqon doonin shaqsiyaadka waa shaqsiyaad uu sheegay inay carqaladeynayaan howlaha dowladda xili uu ku sugnaa ismaamulka kariijo ayaa waxa uu kashaguwa xusay in madaxweynaha dalka uu dejiyay qorshe ballaadhan oo lagu horumarinayo qaranka waxa uu ku celceliyay inaan marnaba laga weecan doonin ka shaqeynta danta guud madaxweyne ku-xigeenka dalka ayaa sidoo kale waxa uu gudoomiye xaafadeedyada iyo ku-xigeenadoodaba ku amray inay si weyn ula dagaalamaan isticmaalka daroogada waxa uu ku booriyey in ay kasoo baxaan waajibaadka qaran ee loo igmaday ee ah uu adeegida shacabka ayna sidoo kale ku lug yeelan arrimaha siyaasadeeda kwa hivyo mimi naomba nyinyi mkae na amani na mpendane na hii serikali yetu ni ya kuunganisha watu majamii zote, watu wakae pamoja, watu wapendane, tufanye maendeleo. Na rais wetu anataka tukae na amani, na hatutaki mambo ya ugomvi wa jamii, na kila mtu afanyiwe haki yake. Huyu mjumbe akipeana basari apee kila mtu, maendeleo ikija ikuje kwa kila mtu, kwa sababu hii Kenya ni yetu, na tukiishi na amani tutapata maendeleo, tutapata ustawi na tutakuwa mbele kama taifa. Rais ametoa amri, mambo ya hii pombe, hii pombe mng'ang'ane na hii mambo ya pombe, hii pombe ya rejareja na bangi inaumiza watoto wetu, kweli ama uongo? Nyinyi mkae chini machifu, na hiyo ndiyo kazi yenu. Hiyo kazi mlikuwa mmepewa ya kuuza Azimio ni kazi ngumu sana, si ilikuwa ngumu? Sasa nyinyi chizu mfanye kazi yenu, muunganishe watu, mfanye maendeleo, mpigane na pombe, mpigane na bangi. Hiyo ndio kazi yenu, na sisi kwa utawala wetu katika huu uongozi wa William Ruto hatutatumia hii machifu na polisi kwa mambo ya siasa. Hao watafanya kazi ya maendeleo na kazi ya kuunganisha watu.
madaxa wasiirada ee dalka masaale mudhavadhi ayaa walaac ka muujiyay dhacdooyinka sasoo taraya ee xili hore uur ku qaadayaan gabdhaha yaryar wuxuu hoosta ka xariiqay in macluumaadka la diiwaan geliyay ay muujinayaan in gabdhaha ay u nugul yihiin in lagu xadgudbo xilli uu hadal ka jeedinayay kulan ay haweenka ku yeesheen jaamacadda masindo lido ee ismaamulka kakameega ayaa waxa uu mudhavadhi xusay in heerka gabdhaha uurka qaada ee wadanka uu hadda yahay boqolkiiba sideed dhibic afar waxa uu sidoo kale tilmaamay in barnaamijka awoodsiinta dumarka ee dowladda ay qeyb ka tahay sidii lagu yareyn lahaa dhacdooyinka oo saameyn ku yeesha geedi socodka waxbarashada gabdhaha burcad hubaysan ayaa lagu soo waramayaa inay weerar ku qaadeen tuuladan digri oo hoos tagta deegaanka hoose ee malaaso ee ismaamulka sambuur islamarkaan halkaasi ay ku dhaceen soddon neef oo ariya weerarkan ayaa burcadu geysteen xili halkaasi la geeyey ciidamada difaaca dalka k d f ta sidoo kalena lagu soo rogay bandow habeenkii ah mid kamida dadka deegaanka xoolaha laga dhacay ayaa warbaahinta la hadlay
sasa wakati nilishomoka kwa kitanda wakanisuia kwa mlango ndio sasa watoto wakaanza kulia usitoke nje kwa sababu utapigwa risasi Nimeenda mbuzi yote, sina hata saa mbuzi moja tu. Wanakuja tu kusema tu operation operation hapa, na hakuna hata vile anatusaidia sisi, na hivyo hawatishiki hata na, na mambo ya, ma, ya, ya, ya operation. star f m ka dhagayso garbaharey mawjada ah siddeetan iyo sagaal dhibic eber
agaasimaha waaxda sugnaanta dhalashada ee muwaadiniinta soomaaliyeed ee dowlada hoose xamar cabdirashiid udaadire ayaa waxa uu sheegay in ay dibuhabeyn ballaadhan ku sameeyeen waaxdan ayna ku guuleysteen xalinta dhaliilihii horey waaxda loogu jeediyey waxa uu sidoo kale tilmaamay in nidaamyo cusub ay kusoo kordhiyeen adeega bixinta dhalashada iyo sugnaanta soomaaliyeed ee shacabka ay caqabado badan kala kulmi jireen qaadashadooda agaasimaha ayaa tilmaamay sidoo kale in ay meesha ka saareen falaal musuq maasuqa oo uu tilmaamay in ay waaxdan horey u hareeyeen agaasinka waaxda dhigis dowlada hoose tan iyo xilliga aan la wareegay xilkan waxaan dib u habeen ballaaran ku wadnay qaabka shaqo ee waaxda iyo tayeynta dugmentiyada waaxda in la hubiyo shakhsiyaadka ama shacabka soomaaliyeed ee soo doonanaya adeegaana bixinee dhalashada iyo sugnaanta in sax ahaanshahooda dugmentiyada iyo xogta lagu qorayo intaba waxaa la nagu guuleeyay in dhammaan dulduleeladii iyo habasanaantii ka jirtay dugmentiyada waaxda inaan aan dagaal xoogan la galnay naguna guuleeyay ilaahayna inaan maantay dhammaan dulduleeladaas meesha ka saarno hadday ahaa lahayd dugmentiyada feega ah oo waaxda laga barbar waday hadday ahaa lahayd dugmentiyada ku baxaya habka online-ka ah oo aada usoo koobnay dadka magaalada muqdishona ku noolna ay dhammaantood xarunta soo gaaraan haddaynan duruufo gaar ah ayna u diideynin markaas annaga horena aan ula wadaagnay shacabka ula wadaagnay dhammaan ka shacabka soomaaliyana uga mahad celinayo inayn maaragtay nagala shaqeeyeen inaan dulduleeladii ku jiray ama annaga nooga muuqday inaan meesha ka saarno waxaan muddooyinka ugu dambeeyana dagaal xoog badan oo aada maaragtay u ballaaran la galnay in aan shakhsiyaad iyo shirkado iyo qowleysato ka shaqeynaya dugmentiyada maaragtay dowladda si feega ama sharci darraa ay dadka ugu qaldaan in aan dagaal xooga la galnay tobaneeye inka badan aan sharciga hay-adaha amniga aan ku wareejinay haddana welina aan maaragtay wadno in aan cirib tirno ilaa xad aan cirib tirno dugmentiyadaas dowladda in boqolkiiba boqol lagu kalsoonaa karo aan maaragtay gaarsiino feegana la cirib tiro sidoo kale hadday ahaa lahayd muuqaalka guud ee waaxda iyo maaragtay dhaliilihii shacabka soomaaliya waaxda u hayeen in in intooda badan aan xal ka gaarnay sharafka iyo iyo waaxdiina in maaragtay hadda sida aan dareemaynana kor aan u qaadnay kana shaqeynay in xiriir oo waaxda iyo shacabkaba toos ayaga u wada xiriiraan dalaaliin iyo qowleysato maaragtay waaxda ka dhex shaqey jirta iyo shacabkana aan meesha ka saarnay sidoo kale in musuq la musuqo khidmadda yartahay shacabka laga qaado laguna talagalay in adeeg lagu qabto in la musuqana aan dagaal xoogan ayadana la galnay weliba markaa nimaanayna ay jirtay in lacagaha dowladda hoose meelo kale loo leexi jiray laakiin hadda aan maaragtay shakhsiyaad nooc wal noocyo kala duwan leh in maaragtay qaabo badan loo loo loo loo leexsan jiray marka hadda aan ka shaqeynay in si sax oo nidaam procedureska dowladda u degan in lacagta dowladda oo shacabka khidmadda yartaha laga qaado toos ee akoonka dowladda ugu dhacdo ka aana cirib tirno cid walba maaragtay wax kasta oo lacagtaas lagu carqaladaynayo ama musuq sababi kara taasaan xoog dadaal badan ku galnay allana waa nagu gulay ujeedkayga aan meeshaan usoo maar saxaafadda ula hadlaya waxay tahay saddexdii qodob aan soo sheegay kow hadday ahaa lahayd feega aan la dagaalanay nidaamka online-ka aan toosinay oo hagaajinay iyo maaragtay lacagihii dowladda maaragtay in si sax ay akoonka dowladda ugu dhaca maantay tii ugu dambeyday aan oo bulshada soomaaliya la wadaagayaa taasoo ah in xafiis oo deg deg ah oo emergency ah aan usoo korino bulshada taasoo ciddii xaalad gaar ah oo si deg deg ah ama maaragtay emergency ah ama waxa loo yaqaano dunida ay u taqaano express oo inay maaragtay si deg dega ay dugmentida ay ku qaataan dadka aan maanta usoo kordhina in shacabka soomaaliyeed xafiis gaar ah oo u adeega oo ay maaragtay u doono karaan oo dowladda waaxda dhigista ay soo korriday xafiiskan baahi ayay bulshada ka timid iyo iyo maaragtay xal aan u aragnay inay xal u noqon doonto mushkilada markaas jirtay taasoo aad maaragtay musuq iyo dhibaato badan ee dhaliday ka waax ahaana dhibaato ku ahayd ka bulsho ahaana dhibaato ku ahayd aan ka shaqa maaragtay taas sababtay inaan soo kordhino xafiiskaas emergencyga ciidanka xooga dalka soomaaliya oo kaashanaya dadka deegaanka ayaa howlgalla al-shabaab ka dhan ah waxay ka fuliyeen deegaanada ka dhexeeya gobolada hiiraan iyo galgaduud ee maamulada hirshabeelle iyo sidoo kale galmudug saraakiisha ciidanka hogaamineysa ayaa sheegay in tuulooyin halkaa ku yaala al-shabaab kala wareegeen islamarkaana howlgalka uu kasii socon doono xadka ay wadaagaan labada gobol ee hiiraan iyo sidoo kale galgaduud oo al-shabaab meelo kamid ah ay weli ku sugan yihiin jimciyada qurumaha ka dhacay- ka dhexaysana waxay shaacisay tirada dadka shacabka ah ee ka barakacay colaadaha ka socda magaalada laasacaanood qaramada midoobey waxay sheegtay in ka badan lixdan kun oo qof oo haween iyo caruur ay ku jiraan isaga carareen colaada gobolka sool iyagoo gaaray deegaanada gobolada kale waa gobolka soomaalida ee dalka ethoobiya hay-ada qaabilsan ah, waa hay-adda u qaabilsan qaramada midoobey arrimaha qaxootiga u n c r ayaa sheegtay in ka badan kala badh dadkiasi ay ethoobiya gaareen horaantii toddobaadkan dadkan ayaa ka qaxay colaada laasacaanood ee sidoo kalena waxaa la sheegay in ay deegaanadaasi ay kusii qulqulayaan weli qaar badan oo kamid ah eh, dadka soomaalida ah ee ka cararaya gobolka sool oo ay ku dagaalamayaan ciidanka ee somalilan iyo maleeshiyaha deegaanka ah ugu dambeyntiina kumanaan kamid ah xubnaha ururada shaqaalaha ee dalka tunisiya ayaa guud ahaan wadankaasi ka sameynaya dibadbaxyo waxay cabasho ka muujinayaan hoosu dhaca ku yimid dhaqaalaha dalkaasi iyo sidoo kale in la xiray mid kamid ah mas-uuliyiinta sare ee ururada shaqaalaha tunisiya dibadbaxayaasha ayaa waxa ay dowladda ka dalbadeen in ay si deg deg ah xabsiga uga soo dayso aniskabi oo la xiray kooiyi sodonkii bishii hore